dhibaato ayna qabsato ilaaha sabarkana faray oo waxaa leeyihi faraj aad ka leedihiin oo dhibaatadan maaragtay ajaraad oo aa xisaabsanaysaan ina lilah ina ilay raajicuuna dhaha ilaahay waa idinka kabaya ajarna aakhare waa idin siinaya laakiin qofka mukadibkaa markuu aakhare tago oo naartii ou galo haddou caaci yidhaahdo iyo haddou sabro midna daaru waxaa weeye ma aha daarulcamal ma aha naarta loo ku jiraya waxaa la leeyahay waxay leeyahay marka naarta galaan sawaa'un calaynaa waxay sugu kaanamida ajazicnaa argagaxnaya oo qaylinaya ma garata ajazicnaa am sabarnaa ma sabarnaa isugu kaanamida wax kuu garaabaayo lama arko ama aadhe ama uudhe ama aamus waa isugu kaanmid marka waa ihaana meesha ugu dambaysa yuqaalu lahum waxaa leey islow haa galo oo fasbiruu ku sabra ow laa tasiruu masaha sabranina sawaa'un calayku waa inkumkiin mid haddaad sabartaanna wax laynka fududaynaa ma laha haddaad qaylisaanna wax idin calool maaragtay dabcaaya ma laha ma garat sawaa'un calayku waa iskuin midoo innamaa tujoona waxun la idin marinaya abaal marinaya maa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal fala ayaa laydinka abaal marinaya kuwii gaaladii hadduu jasooda saas noqday mutaqiintii waa kuwaana ina almuttaqiina muttaqiintu fii jannaatinay ku sugnaayeen iyo wa naciimin nicmooyinay ku sugan yihiin beero iyo nicmooyin faakihiina xaal ay yihiin kuwii ku faakihaysanaya oo ku raaxaysanaya bimaa aataahum rabbuhum rabbigooda wuxuu siiyey wawaqaahum rabbuhum rabbigoodana wuxuu ka koriyey cadaaba aljaxiimi cadaabka jaxiima marka waxay isku darsadeen janno beerooyin iyagoo ku dhex jiro oo naciim ah jirkooda wax cadaaba ma lahan beera isaga dhex jiraan iyo wanaag wax alla waxay cunitaan iyo cabbitaan heli karaan iyo faakoo iyo cunto wixii dhan bay haystaan cadaabkiina waa laga koriy culimmadu waxay leeyihiin wax kale haddaan qofka la siinin in cadaabka loo kori imaan waa ku filan soo dad badanaa qiyaamo markay xisaabta badniyaan waxay arkayaan waxay leeyihiin waxaan jeclaalaha inaan balle isoo bixi si ibnu mascuud uu yidhi ninaa inta waa agtiisa waqaca ku akhriyay wuxuu yidhi anagu asxaabiyiin waa iskala faanaya muqarrabiintan jeclaan laha markaasuu yidhi laakin hunaaka man yuxibu an laa yubcad anigoo kaleu yidhi in la ysoo bixiya ma jeclaan lahaynoo dha sababto hadha waxaan ka cabsanaya in la cadaabo aan ka cabsanaya soo ma marka hadduu ilaahay cadaabkii kaa koriya xataa janna haddii aan lagu siinin waa nicmo ilahu cadaabka nooga koriya jannada noogu daro haddii janno lagugu daro iyo maqfirana waa ziyaado fowqa ziyaada ru'yadii allah haddii arkana waa hadi waa waxaa weeye waa wanaaggii maanta ma arkaysa ugu dambeeyey ilaahi nagu arso bisheediina waaba la joogaa hadda waa in la dadaalo oo khayrka lagu dadaalo bil ramadaana jooga waliba cashar awaakhira soo dhow ina almuttaqiina muttaqiintii fii jannaatin bay ku sugnaadeen wa naciimi faakihiina ayagoo ku faakaysanaya bimaa aataahum rabbuhum rabbigood wixii uu siiyey wawaqaahum rabbuhum rabbigoodana wuxuu ka koriyey cadaaba aljaxiima cadaabka jaxiima yuqaalu lahum waxaa loo leeyahay kuluu cunoo washrabuu caba hanii'an begaadin laynkugu begaadinayo bimaa kuntum tacmaluuna waxaad camal fali jirteen ilaahay subxaana wa tacaala isagu muminiinta sharfaya waxau leeyahay jannada waxaa ku soo gasheen camalkiinna laakiin waa la ogayay jannada fadli allah laguma soo galay sababtoo hidaayadana allah iskale camalkaagu si kastii la yidhahdo caafimaadkaad wax ku cabayso wax ku cunayso ma guuyo haddii lagu waxay adduunyada biyaha aad cabayso iyo markaad oon ka baxdo kaadidu qabat kaadida kaa imaanaysa camalkaaga ma guoyo intaasaa loo loo qaadi karaa soo maha laakiin allah subxaana wa tacaala isagoo adduunkana caafimaadna siiyey oo na hanuuniyey haddana mu'miniinta jirna u gelinayaa subxaana wa tacala allah naga dhig fadliga allahna lagu galay siduu nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam laa yadkhulu axadukum aljanna bicamalihi qof camalkiisa ku gelaaya ma lahan janno haddii loo xisaabi laha camalkiisa keliya qaalu walaa ant qaala walaa ana ilaa an yataqamadani allahu biraxmatin wa fadli aniga xataa kuma geli karo fadli inuu ugu imtixaan maaha marka camalkaaguma kuu gooy laakiin camalku waa sabab wa sababu kuu yahay haddaad intaas la timaado ilaahay wuxuu ku le inta kale anaa kuugu dara intaas adugu haddii aad la timaado ilaa qofkaad jeceshahay ilmahaaga markaad jeceshahay oo alif ou dhigo haa ba anaa kuugu daraya haddoo wax yar aa u dirto aad jeceshahay oo wax yar soo shaqaysa inta kale waxda anaa kugu daray adiga intaan waay shaatiya maanta soo shaqaysatay sarwaal marka anaa kugu daray ilaa inaad kubcisaan rabtaa soo maaha ilaahay addoommadiisa inuu naxariisoo rabaa subxaana wa tacaala marka laakiin jannada markaas waxaa leeyahy si niyada loo dhiso adinkaa waxaan soo shaqaystay iyo waa laguu amaal sheeganayaa cun anaa ku siiyey subxaana wa tacaala bini aadamka xataa u kala fiicanta marka ilaahay wuxuu leeyahy isagoo bini aadamka karaameynaya ahlu jannada adinkaa soo shaqaystay waana og yihiin inay fadli ay tahay waxay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada waxaan ilaah nagu hanuuniyey wamaa kunaa linahtadiya ma aanaan hanuuni lahayn lowlaa an hadaan laa ilah haduusanna hanuuni lahayn nacam kuluu caabi cunoo washrabuu caba hanii'an bogaado laydinkugu bogaadinayo bimaa kuntum waxaad ahaan jirtoona tacmaluuna kuwii camal sameeyey muttaki'iina xaal ay yihiin kuwii ku xusullaysan calaa sururin sariiryaal oo qurqurux badanoo sisan yeelina masfuufatin oo saa u safan sariro saa u wada safanoo hadda midoo raba ou seexanayo oo ahalkiisiina ay la joogaan oo saa xusulka uga haystaa wasawajnaahum waxaana ku lamaaninay bixuurin kuwa indho qurxoon xuurka waxaa weeye isha waa laba qaybood meesha bu'daawa madowga iyo meesha cadka qofka ishiisu qurxoon tahay meesha cadna gadgaduud male waa caddaan saafiya meeshaan isha oo maara meesha bu'daawa madowna waa madow saafiya w marka kuwaas qurux heerkay ka gaareen meesha madowna madowgeedu waa xoog waayo meesha cad oo isha ku kaloo ku wareegsanna caddaankeeda waa saafiya gadgaduud iyo kadha kala wareegsan iyo cagaar iyo midna maanta ma arkaysaa male wahada yadulla cala aljamaal ayay maaranka tusinaysaa nacam xiinan haddana indhahoodu ay waasic tahay ilaa indhaha waaweyn waxaa weeyaan qurux weeye saas oo kale wey nacam indha shiina maaha macnaa indho qurxoona waaweyn ayay leedahay marka xadiidka wuxuu leeyahay xadiidka qadka ahlu jannada meel bay saa isaga sii sintaacsanayaan afartan sano haddii og hadhowbaa marka haweenkiisii aa dhahay hay wakhtigeenni annaga waayo xuurulcin cusub markuu saa u milicsado annaga wakhtigeenniyaa la gaaray markaasoo carruuskiisii u baxayaa soo maaha haddee waxaas in loo shaqaystay u baahantaha soo maaha fadhi kudir iyo meelo laga qaaqaleeyo waxaa lagu heli maa cibaado iyo cilmi iyo camal suuban ayaa lagu helaya waana mawsimkeeda allahna waafajiyey waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo watabacakum ay raacday duriyakum duriyadoodu biiimaanin iimaan ay ku raacday alxaqnaa bihim waxaan haleeshiinay duriyatahum carruurtoodaan haleeshiinay wamaa alatnaahum mana aanaan ka nuqsaamin min camalihim camalkoodana min shay-i waxba kama aanaan nuqsaamin kullu mri'in qof walbaba bimaa kasaba wuxuu kasbadaybow rahiinun curaar u yaho loo haystaa dadka karaamada la karaameeyey waxaa ka mid a ahlu jannada si qalbigooda maaragtay looga farax geliyo carruurtii iyo ahalkoodii carruurtii ay dhaleen ee iimaanka ay ku raacaan ayaguna waa mu'miniin aabbihii waa muslim wiilkii iyo gabadhiina waa muslimadda waa laakiin waxaa dhici karta aabbuhu inuu camal badan yahi uu darajo weeya laakiin iimaanka waa isku iimaan waa waa mu'miniin isla yihiin ka darajadiisa jannada aabbaha waa caali ilmihiisa wiilka ama gabadhana waa ka hooseeya ilaahay wuxuu samaynayaa subxaana wa tacaala fadlan minhu watafadulan waxaa weeye ilmihii asagoo ninkii darajadiisii laga soo dejin aabbihii ilmihii baa kor loo soo qaaday cagsigana way jirtaa oo waxaa soo arooray xadiid nabiga uu leeyahy calayhi isalaatu wasalaam ninka ahluljannada ayaa waxau arkaa darajo wanaagsan oo la geeyey oo meeshiisa ka sarraysiiyo camal wanaagsan ee aniga ma aana camal fahmin maxaan ku muta waxaa leeyahay ducada inankaaga iyo istikfaartiisa kheerka ku gaara ku dembi dhaaf weydiin jira ma garan xadiidkiiana u daliilo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibnu aadam inqadaa camalu ilaa min alaas saddexda maxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu ducayna marka taasina waa tafadul ilaan markii dadkaagii laguu keeno adigoon darajadii aan lagaa dejin oo xisaabteed laysumogyo lama dhaayo meel dhexdhexaa laysku keena ayagiina waxaa loogu dara adigiina fiftia lagaa jaraa ayagiina fiftia kor loo soo qaadaa ma aha waxaa waaye boqolkiiba meesha joogtaa kor loogu soo qaaday waa caddaha ilaahay marka qofku ha dadaalo xataa ilmihiisa oo loo haleeshay dadkii hore salafka waxay dhihi jireen ilmaha marka ilmo ilaahay ku arsuqo camalka waa kordhinaya si ilmahooda adduunkana ilaahay ugu xafido aakharana loo soo haleeshiyo ilaa seen adduunyada ilmaha bilooyin aan ugu dhisayno waa inaan ka fikirnaa darajo wanaagsan ilmaha inaan jannada geyno see darajo wanaagsan u geyne adiga hor darajo fiican tabco meeshaas dhigin maantana fadhi ku dir iyo meel xuna ka qaaqlaynin soo maa khayrka iyo cilmiga iyo nuurka iyo sadaqada ku dadaal soo maa ilmahana tarbiye qaad intaad ka aadid ilmaha meel cidlaa shaarica uga tegi taasaa marka lagu heli karaa waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey waatabacathum ay raacday durriyatum durriyadooda biiimaanin ay ku raacday qiraa'o kale waxay leedahay waatbacnaahum waatbacnaahum durriyaatihim aan ku raacsiinay waa isku mid baa macnu waa isku tegayaan waaladiina aamanuu waatabacathum durriyatuhum ay ku raacday biiimaanin alxaqnaa bihim waan haleeshiinayna durriyatam carruurtooda darajoodan ku haleeshiinayna markaan haleeshiinaynana wamaa alatnaahum kama aanaa nusaamino min camalihim camalkooda min shay waxba kama aanaa nusaamin markuu halkaas ilaahay uu sheegay wuxuu leehay subxaana wa tacaala qof walbow camalkaagaad u rahanan tahay curaaraa lagu haystaa naartaa lagugu rahmayaa ku qodbantahay camalkaaga hadduu camalkaa kufakiyuu janno geeya waa kaas haddii kale naartaa ku qodbantahay rahanaa lagu haystaa nin walbow marka inaad isxoraysid waay waana la haystaa kullun rubin maa kasabad rahiinatun ilaa asxaaba alyamiin soo maaha nabiguna waa ku yidhi calayhi salatu salaam kullu nnaasi yaqduu nin walba sabaxdii waa ka lahaya fabaayicu nafsahu naftiisa inuu iibiyo waa iibinaya ama khayruu ku iibinaya ama shar fa muubiquhaa waa hligaya oo muctiquhaa waa xoraynaya nin walba salaaddii marka uu ka laho naftiisii ama jahanamo uu kusii xabisaya kusii qunfulaya ama jahanam waa ka soo fakiraya janno kusoo uu ka soo xoraynaya marka waa saas waay kullu mriin bimaa kasaba waxuu kasabaday rahiinu waa u rahmanya rahanku waa xabiska wey rahanta asalkeed oo aragtay qofka markaad qof wax ka qaadato uusan ku aaminayn hayey wuxuu ku leeyahy bahalkaaga kitaabkaaga iyo boorsadaada iyo saacaddaada iyo rahan markaad waxay ii keentaa kusiina soo maaha marka shayga waa kaa xabisanya kuma intifaaci kartid adigiina jahanamaa ka yuus ku tahay marka waa ku xabisan tahay ma garan hadhow ilaa aad camal aad isku soo xeraysa aad la timaado marka hala isjiro ilahay naartana u xereeyo waamdadnaahum bifaakihatin halkaasa noo joogo sal allahu alah maxamdin masjuurata macnaa balli ama keli buuxa wey waalbaxri almasjuuri jawaabtii waa kana inna cadaaba rabbika rabbigaaga cadaabkiisa la waaqicun waa ku dhacay adinku waa diidantihiina waxaad leedahay qiyaamo iyo bacfi ma jiro laakiin intaa ilaahay wuxuu ugu dhaartay in cadaabka uu dhacay weliba maa lahu ma uma sugnaaninoo dhow marka waxoogaa uu gurigiisa u soo kacay ilaa labaatan beriyaa la booqanayaa la yidhahdaa aayaddaas ta'hiirka ay ku raabtay ta'hiirka ay ku raabtay dadkii hore qur-aanka aad u ta'hiirin jiray ilaahay qalbigana qur-aankana ku ta'hiiri laa xawla walaa quwata illaa billah inna cadaaba rabbika rabbigaaga la waaqicun waa ku dhacay ayay cadaabkaas ou dhacaya yudacuuna lagu qadaanqitinayo oo lagu tuuray dacigu waxa weeye qofka halkaa qadaadka inta la qabto halkaa madax madaxa loo tuuro yooma yudacuuna mar la qadaanqatinayo oo jeegada la qabanayo ilaa naari jahanama jahanamo naarteedii dacan qadaanqatin macnaa si shar loo geyn maayo askarta waad aragteen qofka markay dafcinayaan si sharaf darra hadba madaxay ku dhufanayaan hadjugaysiinayaan si sharafla uma wadaayaan macnaa waxa weye waa ihaano dadka in la tuso in la ihaanayso soo maa walla askarta adduunyada kuwa jahanamaha ka dara walciyaadu billah qofkii dhammaa waa mudnib marka cunfi iyo si qallayfa a loo wadaya ilaaan ka magangalo yooma yudacuuna ayadoo la tatajinayo ama la qadaanqadinayo oo halkaa luqunta inta lagu dhigo hore saas loo tatajinayo dacan tatajin ilaa naari jahannam ama qadaanqadin waxaa tidhahdaba naarta jahannamo dacan lagu tuurayo markii naarta jahanam la dhex dhigo ay gubanayaanba xanuunba ay bistood leeyihiin ayaa marka lagu jeesjeesaya ilaa ayagaa diinta ku jeesjees jira soo maa waljazaau eesh min jinsi alcamal yuqaalu lahu markaasaa waxaa loo leeyahay haadihi annaaru waa naartan waa naartii allatii taasoo kuntum aad aadahaydeen bihaa naartan tukadibiina kuwii beeniyey sow naari ma jirto maanaan dhi jirin ahu waa tana magara ka xaaxaabiyaa laleeyahy ka hela wixii aad rabteen bal waa kana dhadhamiya waxay aragteen waa kana weliba jeeseeskaa loo sii badinaa waxaa leeyahay afa sixrun haadaa tani ma sixiraa oo wax jira maahan miya am antum adinku laa tubsir ma ujeedaan miya walciyaadu billah waaba ku gubana waa ku dhex jira caacaac ou leeyahay qayladiisaa baxaysa markaasaa waxaa la leeyahay sixir miya indhadanaandar miya naartan wax jira ma ahan miya soo maa mase ma ujeedidba wax dhacaa ma ujeedid ilaan isagaa xaqaaiqda shala ku jeesjeesi jiray marka meeshii loo naxariiso laha oo cabaadka loo looga looga naxariiso lahaa waa lagu jeesjeesaya sababtoo shala isagaa garabsho laga waayo inuu rususha rumeeyo inuu xaqa oo u garaabo isagaa laga waayo ha yuqaalu lahu waxaa loo leeyahay haadihi tan annaaru naar waayo allatii taasoo kuntum biha tukadibuuna aada beenin jirteen afa sixrun haadaa ma sixir iyo wax dhayaldhayalaha am antum mase adinku laa tubsiruun uma jeedaan miya islowhaa gala oo ku gubta ku gubtaan leeyahay naartan oo fasbiruu ku sabra ow laa tasbiruu masaha ku sabrinina sawaa'un calaykum waa isugu kiin mid innamaa tujzoona waxaan loo idiin abaal marinayaa maa kuntum waxaad ahaa jirteen tacmaluuna kuwii camalfal waxaan leeyahay sabra ama ha sabrina faa'iido ma laha waxba ilaan sabarka wuxuu faa'iido leeyahay ilaan adduunka hadduu hadda dhibaato ayna qabsato ilaaha sabarkana faray oo waxaa leeyahay faraj aad ka leedihiin oo dhibaatadan maaragtay ajaraad aa xisaabsanaysaan ina lilah ina ilah raajicuuna dhaha ilaahay waa idinka kabaya ajarna aakhara waa idin siinaya laakiin qofka mukadibkaa markuu aakhara tago oo naartii ou galo haddou caaci yidhaahdo iyo haddou sabro midna daarul waxaa weeye ma aha daarul camal ma aha naarta loo ku jiraya waxaa la leeyahay waxay leeyahay markay naarta galaan sawaa'un calaynaa waxay isugu kaana mida ajazicna argagaxnaya oo qaylinaya ma garata ajacnaa ama sabarnaa ama sabarnaa isugu kaana mid wax kuu garaabaayo lama arko ama aadhe ama uudhe ama aamus waa isugu kaana marka waa ihaana meesha ugu dambaysa yuqaalu lahum waxaa loo islow haa galo oo fasbiruu ku sabra ow laa tasiruu masaha sabarnina sawaa'un calayku waa inkiimkiin mid haddaad sabartaana wax linka fududaynaa ma laha haddaad qaylisaana wax idin calool maaragtay dabcaaya ma laha ma garata sawaa'un calayku waa iskuin midoo innamaa tujoona waxaan la idin marinaya abaal marinaya maa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal fala ayaa laydinka abaal marinaya kuwii gaaladii hadduu jasahooda saas noqday muttaqiintii waa kuwaana inna almuttaqiina muttaqiintu fii jannaatinay ku sugnaayeen iyo wa naciimin nicmooyinay ku sugan yihiin beero iyo nicmooyin faakihiina xaal ay yihiin kuwii ku faakihaysanaya oo ku raaxaysanaya bimaa aataahum rabbuhum rabbigooda wuxuu siiyey wawaqaahum rabbuhum rabbigoodana wuxuu ka koriyey cadaaba aljaxiimi cadaabkii jaxiima marka waxay isku darsadeen janno beerooyin iyagoo ku dhex jiro oo naciim ah jirkooda wax cadaaba ma lahan beeray isaga dhex jiraan iyo wanaag wax alla waxay cunitaan iyo cabbitaan heli karaan iyo faakoo iyo cunto wixii dhan bay haystaan cadaabkiina waa laga koriyey culimmadu waxay leeyihiin wax kale haddaan qofka la siinin in cadaabka loo kori imaan waa ku filan soo dad badanaa qiyaamo markay xisaabta baniyahan waxay arkayaan waxay leeyihin waxaan jeclaa laha inaan balla isoo bixi si ibnu mascuud uu yidhi ninaa inta waa agtiisa waqaca ku akriyay wuxuu yidhi anigu asxaabiyiin waa iskala faanayaa muqarrabiintaan jeclaan laha markaasuu yidhi laakin hunaaka man yuxibbu an laa yubcad anigoo kaleu yidhi in la isoo bixiya ma jeclaan lahayn oo dha sababta hadha waxaan ka cabsanaya in lay cadaabo aan ka cabsanaya soo ma marka hadduu ilaahay cadaabkii kaa koriya xataa janna haddii aan lagu siinin waa nicmo ilahu cadaabka nooga kori jannana noogu daro haddii janno lagugu daro iyo makfirana waa ziyaado fowqa ziyaada ru'yadii allah haddii arkana waa had waa waxaa weeye waa wanaaggii maanta ma arkaysa ugu dambeeyey waa ilahay hanagu arso bisheediina waaba la joogaa hadda waa in la dadaalo oo khayrka lagu dadaalo bil ramadaana jooga waliba cashar awaakhira soo dhow ina almuttaqiina muttaqiintii fii jannaatin bay ku sugnaadeen wanaciimi faakihiin ayagoo ku faakaysanaya bimaa aataahum rabbuhum rabbigood wixii uu siiyey wawaqaahum rabbuhum rabbigoodana wuxuu ka koriyey cadaaba aljaxiimi cadaabka jaxiima yuqaalu lahum waxaa loo leeyahay kuluu cunoo washrabuu caba hanii'an begaadin laykugu begaadinayo bimaa kuntum tacmaluuna waxaad camal fali jirteen ilaahay subxaana wa tacaala isagoo muminiinta sharfaya waxau leeyahay jannada waxaa ku soo gasheen camalkiinna laakiin waa la ogayay jannada fadli allah laguma soo galay sababtoo hidaayadana allah iskale camalkaagu si kastii la yidhahdo caafimaadkaaad wax ku cabayso wax ku cunayso ma guuyo haddii lagu waxeeyo adduunyada biyaha aad cabayso iyo markaad oon ka baxdo kaadidu qabad kaadida kaa imaanaysa camalkaaga ma guuyo intaasaa loo loo qaadi karaa soo maha laakiin allah subxaana wa tacaala isagoo adduunkana caafimaadna siiyey oo na hanuuniyey haddana mu'miniinta jirna u gelinayaa subxana wa tacala allah naga dhig fadliga allahna lagu galay siduu nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam laa yadkhulu axadukum aljanna bicamalihi qof camalkiisa ku gelaya ma lahan janno haddii loo xisaabi laha camalkiisa keliya qaalu walaa ant qaala walaa ana ilaa an yataqamadani allahu biraxmatin wa fadli aniga xataa kuma geli karo fadli inuu ugu imtixaan maaha marka camalkaaguma kuu gooy laakiin camalku waa sabab wa sababu kuu yahay haddaad intaas la timaado ilaahay wuxuu ku le inta kale anaa kuugu dara intaas adugu haddii aad la timaado ilaa qofkaad jeceshahay ilmahaaga markaad jeceshahay oo alif ou dhigo haa ba anaa kuugu daraya haddoo wax yar aa u dirto aad jeceshahay oo wax yar soo shaqayso inta kale waxda anaa kuugu daraya aniga intaan waay shaatiya maanta soo shaqaysatay sarwaal marka anaa kuugu daraya ilaa inaad kubcisaan rabtaa soo maaha ilaahay addoommadiisa inuu naxariisoo rabaa subxaana wa tacaala marka laakiin jannada markaas waxaa leeyahy si niyada loo dhiso adinkaa waxaan soo shaqaystay iyo waa laguu amaal sheeganayaa cun anaa ku siiyey subxaana wa tacaala bini aadamka xataa u kala fiicanta marka ilaahay wuxuu leeyahy isagoo bini aadamka karaameynaya ahlu jannada adinkaa soo shaqaystay waana og yihiin inay fadli ay tahay waxay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada waxaan ilaah nagu hanuuniyey wamaa kunaa linahtadiya ma aanaan hanuuni lahayn lowlaa an hadaan laa ilaah doosanna hanuuni lahayn nacam kuluu caabi cunoo washrabuu caba hanii'an bogaado laydinkugu bogaadinayo bimaa kuntum waxaad ahaan jirtoona tacmaluuna kuwii camal sameeyey muttaki'iina xaal ay yihiin kuwii ku xusullaysan calaa sururin sariiryaal oo qurqurux badanoo sisan yeelina masfuufatin oo saa u safan sariiro saa u wada safanoo hadda midoo raba ou seexanayo oo ahalkiisiina ay la joogaan oo saa xusulka uga haystaa wasawajnaahum waxaana ku lamaaninay bixuurin kuwa indho qurxoon xuurka waxaa weeye isha waa laba qaybood meesha bu'daawa madowga iyo meesha cadka qofka ishiisu qurxoon tahay meesha cadna gadgaduud male waa caddaan saafiya meeshaan isha oo maara meesha bu'daawa madowna waa madow saafiya w marka kuwaas qurux heerkay ka gaareen meesha madowna madowgeedu waa xoog waayo meesha cad oo isha ku kaloo ku wareegsanna caddaankeeda waa saafiya gadgaduud iyo kadha kala wareegsan iyo cagaar iyo midna maanta ma arkaysaa male wahada yadulla cala aljamaal ayay maaranka tusinaysaa nacam xiinan haddana indhahoodu ay waasic tahay ilaa indhaha waaweyn waxaa weeyaan qurux weeye saas oo kale wey nacam indha shiina maaha macnaa indho qurxoona waaweyn ayay leedahay marka xadiidku wuxuu leeya xadiidka qadka ahlu jannada meel bay saa isaga sii sintaacsanayaan afartan sano haddii og hadhowbaa marka haweenkiisii aa dhahay hay wakhtigeenni annaga waayo xuurulciin cusub markuu saa u milicsado annaga wakhtigeenniyaa la gaaray markaasoo carruuskiisii u baxayaa soo maaha haddee waxaas in loo shaqaystay u baahantaha soo maaha fadhi kudir iyo meelo laga qaaqaleeyo waxaa lagu heli maa cibaado iyo cilmi iyo camal suuban ayaa lagu helaya waana mawsimkeeda allahna waafajiyey waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo watabacakum ay raacday duriyakum duriyadoodu biiimaanin iimaan ay ku raacday alxaqnaa bihim waxaan haleeshiinay duriyatahum carruurtoodaan haleeshiinay wamaa alatnaahum mana aanaan ka nuqsaamin min camalihim camalkoodana min shay-i waxba kama aanaan nuqsaamin kullu mri'in qof walbaba bimaa kasaba wuxuu kasbadaybow rahiinun curaar u yaho loo haystaa dadka karaamada la karaameeyey waxaa ka mid a ahlu jannada si qalbigooda maaragtay looga farax geliyo carruurtii iyo ahalkoodii carruurtii ay dhaleen ee iimaanka ay ku raacaan ayaguna waa mu'miniin aabbihii waa muslim wiilkii iyo gabadhiina waa muslimadda waa laakiin waxaa dhici karta aabbuhu inuu camal badan yahi uu darajo weeya laakiin iimaanka waa isku iimaan waa waa mu'miniin isla yihiin ka darajadiisa jannada aabbaha waa caali ilmihiisa wiilka ama gabadhana waa ka hooseeya ilaahay wuxuu samaynayaa subxaana wa tacaala fadlan minhu watafadulan waxaa weeye ilmihii asagoo ninkii darajadiisii laga soo dejin aabbihii ilmihii baa kor loo soo qaaday cagsigana way jirtaa oo waxaa soo arooray xadiid nabiga uu leeyahy calayhi isalaatu wasalaam ninka ahluljannada ayaa waxau arkaa darajo wanaagsan oo la geeyey oo meeshiisa ka sarraysiiyo camal wanaagsan ee aniga ma aana camal fahmin maxaan ku muta waxaa leeyahay ducada inamkaaga iyo istikfaartiisa kheerka ku gaar ku dembi dhaaf weydiin jira ma garan xadiidkiiana u daliilo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibnu aadam inqadaa camalu ilaa min alaa saddexda maxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lahu ducayna marka taasina waa tafadul ilaan markii dadkaagii laguu keeno adigoon darajadii aan lagaa dejin oo xisaabteed laysumogel lama dhaayo meel dhexdhexaa laysku keena ayagiina waxaa loogu dara adigiina fiftia lagaa jaraa ayagiina fiftia kor loo soo qaadaa ma ah waxaa waaye boqolkiiba meesha joogta kor loogu soo qaaday waa caddaha ilaahay marka qofku ha dadaalo xataa ilmihiisa oo loo halashi dadki hore salafka waxay dhihi jireen ilmaha marka ilmo ilaahay ku arsuqo camalka waa kordhinaya si ilmahooda adduunkana ilaahay ugu xafido aakharana loo soo haleeshiyo ilaa seen adduunyada ilmaha bilooyin aan ugu dhisayno waa inaan ka fikirnaa darajo wanaagsan ilmaha inaan jannada geyno see darajo wanaagsan u geyne adiga horta darajo fiican tabco meeshaas dhigin maantana fadhi ku dir iyo meel xuna ka qaaqlaynin soo maa khayrka iyo cilmiga iyo nuurka iyo sadaqada ku dadaal soo maa ilmahana tarbiye qaab intaad ka aadid ilmaha meel cidlaa shaarica uga tegi taasaa marka lagu heli karaa waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey waatabacathum ay raacday durriyatum durriyadooda biiimaanin ay ku raacday qiraaco kale waxay leedahay wa atbacnaahum wa atbacnaahum durriyaatihim aan ku raacsiinay waa isku mid macnu waa isku tegayaan waaladiina aamanuu waatabacathum durriyatuhum ay ku raacday biiimaanin alxaqnaa bihim waan haleeshiinayna durriyatahum carruurtooda darajoodan ku haleeshiinayna markaan haleeshiinaynana wamaa alatnaahum kama aanaa nusaamino min camalihim camalkooda min shay waxba kama aanaa nusaamin markuu halkaas ilaahay uu sheegay wuxuu leehay subxaana wa tacaala qof walbow camalkaagaad u rahanan tahay curaaraa lagu haystaa naartaa lagugu rahmayaa ku qodbantaha camalkaaga hadduu camalkaa kufakiyuu janno geeya waa kaas haddii kale naartaa ku qodbantay rahanaa lagu haystaa nin walbow marka inaad isxoraysid waay waana la haystaa kullun rubin maa kasabad rahiinatun ilaa asxaaba alyamiin soo maaha nabiguna waa ku yidhi calayhi salatu asalaam kullu nnaasi yaqduu nin walba sabaxdii waa ka lahaya fabaayicu nafsahu naftiisa inuu iibiyo waa iibinaya ama khayruu ku iibinaya ama shar fa muubiquhaa waa hligaya oo muctiquhaa waa xoraynaya nin walba salaaddii marka uu ka laho naftiisii ama jahannamo uu kusii xabisaya oo kusii qunfulaya ama jahannama waa ka soo fakiraya oo janno kusoo uu ka soo xoraynaya marka waa saas waay kullu mriin bimaa kasaba waxuu kasabaday rahiinu waa u rahmanya rahanku waa xabiska wey rahanta asalkeed oo aragtay qofka markaad qof wax ka qaadato uusan ku aaminayn hayey wuxuu ku leeyahy bahalkaaga kitaabkaaga iyo boorsadaada iyo saacaddaada iyo rahan markaad waxay ii keentaa kusiina soo maaha marka shayga waa kaa xabisanya kuma intifaaci kartid adigiina jahannamaa ka yuus ku tahay marka waa ku xabisan tahay ma garan hadhow ilaa aad camal aad isku soo xerayso aad la timaado marka ha la isjiro ilahay naartana u xareeyo waamdadnaahum bifaakihatin halkaasa noo joogo sal allah calaa maxamedin ali